Star FM News.
duhur wanaagsan kulanti wacan qodobada warka duhurnimo aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo shirka golaha wasiirada ku guddoomiyey ismaamulka kisumu madaxa wasiirada dalka oo u ambabaxay dhankaasi switzerland wararka soomaaliyana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan howlgal lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose caalamkana dhegaystayaal waxaa idinkugu hayaa ee dalal bilaaway in dadkooda ay ka soo daadgureeyaan israa'iil waa duhurnimo isniinah taariikhda ay ku beegan tahay sagaalka bisha tobnaad ee oktoobar ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay afar iyo labaatanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga ee soo dhowaada anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka duhurnimo idinla socodsiinaya waxaa xarunta madaxtooyada yar ee kisumu state looje ismaamulkaasi shirka golaha wasiirada ku guddoomiyey madaxweynaha waddanka william ruuto wararka ayaa intaasi ku daraya in shirka uu furmay aroornimadii hore ee maanta shirka golaha wasiirada ee maanta lagu qabto kisumu waa kii saddexaad oo lagu qabto meel ka baxsan caasimada dalka ee nairobi afhayeenka madaxtooyada waddanka state house xuseen maxamed ayaa sheegay in madaxweynaha dalka uu doonayay in shirka ama shirarka golaha wasiirada aan keliya lagu qaban caasimadda waddanka islamarkaana sidoo kalena ismaamulada kale lagu guddoomiyo dabiiqadii bishii sideedaad ee sanadkan ayay ahayd markii uu madaxweynaha dalka uu meel ka baxsan caasimadda waddanka ku guddoomiyey shirka golaha wasiirada ee xarunta madaxtooyada yar ee kakamega stotloge ee dowla deegaankaasi hay-ad ka howlgasha ismaamulka gaarisa ayaa magaalada dhadhaab kulan dhiirigelinayay taageero aqooneed ugu qabatay gabdho axmed nuur cabdulaahi oo ah madaxa hay-adda mascops ee ismaamulka gaarisa ayaa ka warbixiyey kulankan iyo waxyaabaha ay u qabteen gabdhaha magacayga waxaa la yidhahdaa axmed nuur cabdulaahi waxaan ahay county project coordinator mascops hay-adda mascops waxay ka shaqaysaa countiga gaarisa ah hadda in muddo lix sana ayaan ka shaqaynaa khaasatan programka maanta aan aan u imaanay xafladdiisa waxaa la yidhaahdaa gaal program waa program ma aragtay la shaqeeyo gabdhaha qaangaarka ah oo badankooda aan iskuul aadin gabdhahan waxaan u samaynay tababar oo ma aragtay trainings ah trainingskan oo ah waxay maadaama iskuul aydan aadin gabdhahan waxay iskuul ka heli lahaayeen waa basic trainings waxaa ka mid ah sida xoolaha loo xanaaneeyo waxaa ka mid oo sida ma aragtay dhirta loo looga shaqeeyo waxaa sidoo kale nutri xagga nutritionka cuntada markii la yidhaahdo familka nin walbo waxaa u fiican midda kale gabdhahan markii trainingka sagaal bilood loo dhameeyo waxay ma aragtay aan u dooranaa ama aanaan aan weydiinaa siday rabaan ayaga maciishad ahaan wax la yidhaahdo transition pathway gabdhaha qaar waxay ku leeyahaan iskuul baan ku laabanaynaa qaar farsamagacmeed baan ma aragtay aan u baahanahay gabdho qaarna beecshara ayay u baahanyaan soo annaga hay-ad ahaan gabdhaha saddexdaba waan ka cawinnay hadday tahay farsamo gacmeed gabdhahan farsamo gacmeed ayaa la baray waxaa la baray sidii loo hagaajiyo diraca loo yaqaano karkariska ama karis waxaa kaloo la baray sida unsiga loo hagaajiyo waxaa kaloo la baray sida maaragtay shaambada loo hagaajiyo maadaama gabdhahan ay gabdha cidda joogeen yahaan farsamo gacmeedkaas oo dhanna waxaa maaragtay aan ka rajaynayna intay ku shaqaystaan haddana wayba ku shaqaystaanba sidoo kale gabdhahan waxaan ku xariirinay tivetka dhadhaab oo ay ka barteen farsamo badan sida ma aragtay saaluunka sidii timaha loo hagaajiyo sida cilaanka loo mariyo gabdhahanna ma aragtay markay soo dhammeeyaan waxaa la siinay in lacag yar oo dhaqaalo ah ay ma aragtay ku shaqaystaan ay saaluun ku furtaan ama ma aragtay becshira hadday rabtay ay tukaan ku furtaan dhadhaab subcounty waxaan ku qorn waxaan ku qabnaa konton iyo sidee konton iyo sideed group konton iyo sideedka groupbo group walbo waxaa la siiyey lacag laba boqol oo kun ah oo maaragtay ay ku beecsharaystaan muhiimaddana waxaa waaye gabdhahan intay noqdaan gabdho maaragtay ayaga isku filan gabdho maaragtay waxay u baahan yahaan maaragtay ayagoo dadna ka sugin ay heli karaan so barnaamijka waxaasu ku saabsan yahay sidoo kale waxaan ka shaqeynaa ijaara subcounty iyo lagdheera subcounty gurubyo sidoonoo kaleon ku qabnaa oo gabdhaha farsamo gacmeedka la baraayo lacagooyin ay ku becshiraystaanna la siinayo muhiimadda programkan waxaa waaye gabdhahan gabdho isku filan oo waxooda qabsan karo oo becsharo qabo oo maaragtay waxyaalaha yaryaray u baahan yahaan ay maaragtay ka heli karaan so programka waxaasu ku saabsan yahay madaxa wasiirada ee dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurbojoogta ee waddanka musalia mudavadi ayaa u ambabaxay magaalada jeneva ee dalka switzerland mudavadi ayaa lagu wadaayay inuu kenya ku matalo kalfadhiga toddobaatan iyo afaraad ee guddiga fulinta ee barnaamijka wakiilada sare ee loo soo gaabiyey excom bayaan ka soo baxay xafiiska madaxa wasiirada ee dalka ayaa lagu sheegay in musalia uu halkaasi ku sugnaan doono muddo saddex cishaa musalia mudavadi ayaa khudbad muhiim ah ka jeedin doono munaasabad heerkeedu sarreeyo oo uu halkudhiggeedu yahay nidaamka qaxootiga iyo dib u dejinta sidoo kalena laga qaybgeliyey xarumaha dhaqan dhaqaale kulankan ayaa looga gol leeyahay in ka qaybgalayaasha ay helaan faham ku saabsan hababka wax kabeddelka ka mid noqoshada qaxootiga mudavadi ayaa sidoo kale la kulmi doono ama kulamo laba geesood ah la yeelan doono guddoomiyaha hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga u n s c r philipi grandi filipo garandi iyo kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ee arrimaha qaxootiga iyo socdaalka juliad noyes safarkii ugu horreeyey safarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey musalia mudavadi meel ka baxsan qaaradda afrika oo ugu ambabaxo isagoona isagoo ah madaxa wasiirada ee dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurbo joogta ee waddanka madaxda dowlad deegaanada isielo marsabad iyo tanariva ayaa ku baaqi midnimo waxayna sheegeen inay la shaqaynayaan dowladda iyo ilaamaha amniga Sisi kama watu wa Tana River, Isiolo na Marsabit tuko na mpango. Kama watu wakishirikiana, kila kitu itakuwa rahisi. Challenges ya hapa, maneno ya game reserve, maneno mengine mengi, kama viongozi wakisimama pamoja, ndio serikali pia itatuheshimu, kwa sababu tumemwita gavana amekuwa ana shughuli nyingi, amewacha serikali yake akasema, naenda Tana River, niko na watu yangu, lazima niende nikasaidie tunataka kuona ninyi mumeshirikiana, mumeshauriana na munakuwa kitu kimoja. Ndio sababu tumekuja vile tuko kutoka Marsabit, kutoka Isiolo, tuhakikishe nyinyi hapa mumeshirikiana.
barasaabka ismaamulka wajeer axmed cabdulaahi jiir ayaa ka hadlay deymaha ismaamulkaasi lagu leeyahay isagoona faahfaahin ka bixiyey sida loo bixin lahay deymahaasi waan ogsoonahay in dad maaragtay ay wadeen vuguvugu amase maxaa la yidhahdaa eto hadalle eh banaanbaxaan samaynaynaa pending bill maaragtay aan aan demonstration ka samaynaynaa pending billka wajeer dhib ka haya dhib fudud maaha oo wax aad iyo aad u ballaaran horaanna waan kaga hadlay barsado fara badan marka lacagaha la tabanaayo aad bay u fara badan yihiin marka waxaan isku dayhaynaa marka in aan xaqiijinno waxaan bixinayn waxay yihiin hadda waxyaabaan laga beensheegi karin waa jiraan dadka hadda lacagaa lashii laleeyahay oon ogsoonnahay waxaa weeyaan inta badan dadkii ay wax ka maqnaayeen sida assemblyga aan dhammayn hayno dadkii ka joogsatay sida laamida assemblida tegayso dadkii sameeyo maaragtay wax ka dhinaayeen dad aan ogsoonnahay maaragtay in projectaal biyo ay sameeyeen si waxaa jira oday kulleyta aad iyo aad tvda loogu soo sidaa oo meel la yidhahda bosica biyuu soo jeeda wax walba noocaan waa wixii aan bixin sharci noo diidaa in wixii aan anaga ognahay oo saxa ah aan bixinnana ma leh because waxaas inta badan boqolkiiba ninety five percent ninety nine percent waxaan ku dhihi karaa waa wax cad oo physical la arkayo dadkan buuqa badanad waxay ka buuqayaan wax la yidhahda water tracking water tracking anaga si aan ku caddayn karna hadda ma leh midaan u leenahay reportkaas soo baxa waa ta'iide laakiin waxaan u sheegayaa rawajeer weli khaasatan dadkan demonstrationka wado baaritaanka aan samaynayno ayagay dan u ti haddii baaritaankan ay ka hor imaadaan wuxuun ku qaasbanaanayna waxaa waaya in aan raacna riboortkii ad dhibi auditor general kenya auditor generalka kenya riboortka ad dhibi haddaan raacno dad badan iska dhaaf kuwaan hadda waxooda aanba la arki karin ninka dhisiltiin sameeyey oon la caddayn karin amase nin wata taraakin aan geyi lahay oon la caddayn karin maahayne ku dhisma hataa sameeyey oo gurigiis dhisi la arkaa ayaa lacagtiisa dhumaysaa sababtoo oditaaga wixii aad samay keli haddaan raacanno wixii soo gelaya ee lacagta la bixin kara wax aad iyo aad u yar waa marka riboortkana mar dhow wuuba dhammaan waa la soo afjari markii riboortkan la soo afjaro hay-ado fara badan aan sugahayo oo benin biilka xafiis madaxweyne aa naga sugahayo waxaa naga sugahaya baarlamaanka senat aa naga sugahayso auditor general naftigiisa naga sugahayo oo la wada socdo inaan audhitka aan samaynayn marka ide ayaa wixii soo baxa wixii soo bixi doonana ma aha keli midaan hadda kontrakta wajar ka maqan lacaga fara badan oo hay-ada dowladda ka maqnaa jir kuwa hadda waa bixeen ay leeyihiin benin biilka qaar kuwa ayagaa ka mid ah. waa ka aareen lacag siin haynaa pensionteen maaragtay aan heshiis la galno wax siin haynaa marka wax walba oo reportkan aad ogolaado oo hay-adahan waa la bixin karaa ay dhahaanna haddana waa inaan ku bixinaa afar sano hal mar kuma bixin karno bajetkeeda ma hayno been waa inaan sanad walba qayb aan bajet gelinno wixin bajetka gelinno baan wax ka bixin karnaa marka demonstration benin biil lagu bixinaa ma leh taasaan rabaa inaan ku caddeeyo hebelaa demonstrate gareeya lacagtiisa si ma jirto sharcina ma aha midkan buuqaya oo asaga demonstrationka qaadi kara oo ela sogiisa naasrooyin kale aan ogayn in midka jooga tuulada oo dispensary n dhise ama classroom dhise waa isku xaquuq ku walbana wixiisa inay saxsiinin kale in in la fiiriyo wixii aan bixinnana waa wax aan hubsannay in ay sax ay ay yihiin intaasaan ka dhigi karaa marka waxaan dhihi lahaa ayagay dan ugu jirtaa in ribotkan aad dhammaado oo sida aan sheegay ribotkan waxa soo gelaayo iyo waxa odhitaaga kenya aad ogolaado mar walba waxaa badan wixii ribotkan soo soo gelaayo waxa aan marka horeba aan u dhahnay aan baaritaanka hayna aan samaysanan waxaa weeyaan in aan ku qanci waynay wixii odhitaaga kenya aad dhahay intaanaa jirta markii aan samaynan haddina waa inaan u gudbinno odhitaaga kenya oon dhahna adi intaanaad soo saartay annagana intaanaan soo saarnay sababtaanana soo saarnay kuwa aan diidnana sababtaan u diidnay waa in haddina aan riboortka asaga ku sallayn riboortkan waxaan ugu dhiibnay dad wajaar ka baxsan waa in si xaqee maaragta baritaankii loo sameeyo dad professional oo consultants aan u dhiibnay taa waa taa waxaa kale oo walaalow in laga hadla ay tahay midka demonstrationka wadaadta naftinkiisa markaad weydiiso waxaad ku leeyahay benin biilkan badihiisa waxba kama jiraan benin biilkan badihiisa waxba kama kama jiraan su-aasha markay imaan doonto waxaa weeyaan war waxaan badan waxba ka jirin ninkii kontrakta oo sheeganaa kii bromit communitiga oo bixiye kan injiniyaga oo oo classroom aan dhisnayn waa dhisil dhahay riboortka markaan dhiibno su-aal muu taalla mise uma uma taallo marka wax badan maaragtay isku xirxiran si loo malaynaa maaha buuqan keliya maaragtay aan la fiirinin riboortka aan sugno annaga waxaan rabnaa in dadkii aan badbaadinno nin aan dhib u geysan karna aan u geysan rabnana ma leh laakiin waddanka sharciga ka jiro wax walbana waa sharciga in lagu lagu raaco demonstration pending bill lagu bixinaaya walaalow ma jiro demonstration pending bill lagu bixinaaya ma jiro waa in la xaqiijiya ninkan demonstrate gareyna horta wixii sax ma yihiin mise maaha
guddiga anshaxa ila dagaalanka musuq maasuqa ee e a c c ayaa dowladda ayaa dib u soo celiyey dhul cabirkiisa uu dhan yahay soddon iyo laba hegtar oo ku yaala jasiiradda jaale ee ismaamulka kwale guddoomiyaha guddiga la dagaalanka iyo musuq maasuqa e a c c toale muwarig ayaa sheegay qiimaha dhulkan inuu ku fadhiyo hal dhibic laba bilyan oo shilin dhulkan oo ay ku jiraan qeybo ka mid ah keynta kaaya ah ayaa dabcan waxaa si gaara u haystay shakhsiyaad gaar ah taalim mubaarag ayaa ku adkaysay in a c c ay sii wadi doonto soo celinta dhammaan dhulalka sida waa sida sharci darrada loo haysto 1.2 billion shillings na unajua la, ardhi kila siku inapanda bei. Sasa hichi kiwanja kimerudi kwa community, na tunawaomba watu wa KWS, gavana na serikali yako mchunge, manake wale ma, waizi wa ardhi bado wako, si hata walifariki ama wameisha, wanaenda underground, wao tabia yao kama mamba. Mamba mto kikauka inaenda kujificha kwa pango, inakula ile mafuta ya mkia yake polepole, maji yakirudi inaanza vituko. Kwa hivyo gavana, senator, wakubwa wa KWS, wananchi, ukitaka kupigana na corruption, wananchi pia muwe ndani katika hiyo vita, lazima mchunge hizi viwanja vyetu.
waxaa tallaabadan ka mahad celisay barasabka ismaamulka kuwaale faatuma ajaari na pia ni shukuru EACC na niendelee kuwaomba, kuna ardhi nyingi ambazo kuna fake titles sasa hivi. Uh, wawekezaji haramu ama bandia ambao wameshika titles wapo ndani ya kaunti hii, na tuna imani Chenze Ranch hivi karibuni pia EACC mtatupatia jibu, na tunashukuru tena Kisite Punguti pia imerudi ndani ya kaunti ya Kwale, na tunatarajia pia Kuranze kuna ambao pia wako na fake title Pia tunatarajia pia iweze ku- kurudi kwa uh, himaya ya kaunti ya Kwale.
madamuna hii ardhi imerudi kwetu sisi kwa wananchi itarudi kwao tutazidi kuilinda hii ardhi na hakuna mtu ataweza kunyang'anya ardhi hii ya watu wetu hapa wa hapa kuwa mapato kwale boqol iyo lix dhibic eber star fm muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo soomaaliya ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa howlgal qorshaysan xali ka fuliya deegaana ka tirsan deg- shabeellada hoose kuwaas oo kale ah garillo oo hoostagta degmada janaale ee gobolkaasi saraakiisha ciidanka ee ka howlgala oo hogaaminayay ayaa sheegay inay dileen laba ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab waxaana ciidamada ay gacanta ku dhigeen laba qori bambooyin iyo mooto ay wateen xubnaha la dilay saraakiil ka tirsan ciidanka qaranka soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in howlgalkan uu dhacay sidii loo qorsheeyey ama uu u dhacay sidii la qorsheeyey iyagoo sheegay in si aynay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka al-shabaab ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa deegaano badan oo ka tirsan gobollada dalka soomaaliya ka wada howlgallo culus oo looga soo horjeedo kooxda al-shabaab sidoo kalena deegaano dhowr ah laga saaray taliyaha booliiska maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ganshaalo sare cabdi ibraahim shaamow ayaa shir guddoomiyey kulanka dardargelinta amniga koonfur galbeed oo lagu qabtay magaalada baydhabo waxaa shirka ka soo qaybgalay saraakiisha gobolka baay iyo guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybta lixdanaad taliyaha qeybta booliiska baay kan degmada baydhabo iyo hogaanka baarista ee c i d intii uu kulanka socday waxaa looga hadlay dardargelinta wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab oo uu- uu ku dhawaaqay madaxweynaha maamulkaasi si deegaanada koonfur galbeed looga saaro kooxda al-shabaab waxaana taliyaha eh, booliiska koonfur galbeed uu fadhiy saraakiishii askarta inay heegan buuxa galaan islamarkaana dhagarta al-shabaab sida uu hadalka u dhigay ay ka taxdiraan sidoo kalena bulshada ay u adeegaan wixii qodobka ka soo kordho haddii aan eego dhankaas iyo caalamka iyadoo qaza maalinkii saddexaad uu ka socdo dagaalka u dhexeeya ciidamada israa'iil iyo dhaqdhaqaaqa xamaas ee falastiin ayaa dalal badan oo caalamka waxay isku dayayaan in dadkooda ay halkaasi ka soo saaraan romaniya wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi ayaa sheegay in boqolaal qof laga soo dadguriyey gudaha israa'iil tailan ayaa dhankeeda sheegtay inay diyaariyeen gargaar deg deg ah oo loo fidinaya dadka ka jooga israa'iil halkaasoo laga looga soo daadguraynayo kazakhistan ayaa sidoo kale isku diyaarinaysa inay soo daabusho muwaadiniinteeda halkaasi ka jooga sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi poland ayaa saaka xaqiijisay in diyaaraddii ugu horreysay ee ka timid israa'iil dib ugu soo laabatay dalkeeda iyadoo ay saarnaayeen dad rayda xafiiska arrimaha dibadda ee boqortooyada ingiriiska ayaa ka digay eh, dhammaan safarada aan muhiimka ahayn ee loo aadayo israa'iil dhanka kale tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo tirada dhimashada dhanka israa'iil ee ka dhalatay weeraradii xamaas ee kor u dhaaftay toddoba boqol oo ah toddoba boqol oo qof halka boqolaal kalena maxaabiis ahaan loo haysto wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa dhankeeda sheegtay in khaza lagu dilay afar boqol iyo toddobaatan iyo saddex oo falastiiniyiin ah halka dhaawaca ay kor usii dhaafayaan laba kun iyo saddex boqol wixii qodobkaa ka soo kordho wararkayga dambe idaacadda ayaad kaga bogan doontaan